sarkaalkan oo lagu magacaabo axmed cabduqaadir camuw iskudhuuq ayaa ka soo baxay deegaanka diinsoor waxaana la dhintay laba ka mida ilaaladiisa gaarka ah sida v o ahda uu xaqiijiyey mid ka mida eheladiisa oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose balse ka gaabsaday magaciisa ma ahan markii ugu horreysay saraakiil ka tirsan al-shabaab ay dilaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka waxaanay tani ku abuurtay kooxdani inay kordhiyaan shakiga iyo kalsooni darrida ay ku qabaan bulshada inta badan marka ay diyaaradahani dilalka geystaan ayaa waxaa lagu yaqaanaa kooxda al-shabaab inay cadaadis saaraan bulshada islamarkaana ay xarag iyo dilalba u geystaan dad shacaba oo markii horeba ay ku tuhmayeen inaysan niyadda ka jeclayn goordhow ay ahayd markii kooxda al-shabaab ay goobaha ay ka taliyaan qaarkood ka mamnuuceen adeega internetka teleefanada gacanta iyagoo shaki ka qaba in isgaarsiinta casriga ahi ay iyaga khatar ku noqon karto balse taasi kama hor istaagin mana aanay baajin weerarada ay diyaaradahaasi la beegsadaan madaxdooda haddaba cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku xeeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia ayaan weydiiyey sababaha weerarada droniska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u beegsadaan madaxda al-shabaab xiliyada ay shirarka iyo kulamada ay leeyihiin kolley waxaad moodaa nimankan argagixisada iyo mukhaabaraadka caalamku waa iska warqabaan inta badan waxay u dhowdahay in xiriir hore oo socday oo xagga wadahadalka iyo labada dhinac iska warqab hoose oo aan shacbigu ka warqabin awgiis inay arrintaasi keento oo xog urursi fara badan ay ka horeyso annagu ma garan karno siday ku ogaadaan qolada mukhaabaraadku ama hay-adahan ciidamada ah oo amniga oo daba jooga laakiin waxaa cad in uu uun jiro uun iska warqab hoose oo oo shirarkaas iyo ku taxalluq ah sidee weerarada noocan oo kale ah ay u wiiqayaan awooddii al-shabaab runtii wax weyn bay u geysan karaan sababtoo ah horta kalsoonida waa ka dilayaan oo sidaad ka warqabto drowniska iyo dayuuradaha iyo badanaa waxaa la yidhaahdaa waa psychological warfare ama wax iska ma og tahay iyaga laftooda lagu argagixinayo iyo muhiimada weyn oo ah in madaxdooda iyo shirarkooda iyo hawlahooda ama command and controlkooda laga laga burburiyo marka muhiimad weyn bay uleedahay runtii la dagaalanka nimankan argagixisada ah haddaad si u fiiriso waktiyada ay shirayaan iyo waxaabay u badan tahay inay tahay waktiyada ay abaabulayaan colaadaha sida hadda aan ka warqabno dowladda soomaalidu waxay iclaamisay sanadkan labada kun iyo afar iyo tobanka xataa inay aada iyo aada ula tacaali doonaan al-shabaab iyo argagixisadoo dhan marka waxaad moodaa waxyaabahaasoo dham inay isku xiran yihiin ama ay horudhac u yihiin iska warqab ka dhexeeya hay-adaha amniga iyo nimankan argagixisada ah marka iyaga ma keeni kartaa inay kala shakiyaan maadaama inta badan weerarada noocan ah ay yihiin weeraro marka laga soo tago diyaaradaha iyo dibadda ay dhici karto in xiriir gudaha ahna uu jiro ama in iyagu ay aamini waayaan bulshadii ay la joogeen oo iyaga iyo shacabkuna halkaas ay dhibaato ku dhex marto waa macquul weeye waxaad moodaa in sinaba hadda loo kala saari la-yahay maadaama ay dadka ku dhex dhuuntaan oo shacbiga ku dhex dhuuntaan nidaamkan xabadkaliyaalaha ah oo la dooranayo qofkii madaxda ahaa ama lagu raadsanayo wax qiyaasan oo ama wakti go-an dhacaya waxaad moodaa inay tahay habka kaliya oo laguba kala saari karo iyaga iyo shacabka ogow dayuuradahana inta badan waxay ku cudurdaar uga dhigaan maraykanka iyo markii la yidhahda maxaa dayuuradahan dalka ugu diraysaan oo aydan maaragtay xorriyadda dalka iyo shuruucdii iyo bayn wax u geysanaysaan maxaa dayuuradan loo diraya waxay dhahaan inta badan waxaan iska ilaalinaynaa inaan in shacbi badani uu ku leedo oo oo dagaal noocaas oo kale ah oo ballaaran waxaa ka sahlan midaan la taarget garaynayo ama shakhsiyaadka ama shirarka gaarka ama waktiyada ay wax abaabulayaan la taarget garaynayo marka maxay maraykanku ku doorteen in ay qaabkan droniska isticmaalaan marka la barbar dhigo waxyaabaha kale oo ay kula dagaalami karaan al-shabaab droniska dhowr jeer baa aada looga dooday xataa waddankan maraykanka dhexdiisa wax badan baa laga munaaqishooday dad badan baan ogolayn oo waxay leeyihiin maba ahaba effective ama wax ma aha waxtar weyn leh dad unbay nagu kicinaysaa waxbay nagu tiraysaa laakiin runtii qolada u dooda dronisku waxay yidhaahdaan waa midda keliya oo lagu yareyn karo khasaaraha shacbiga gaaraya iyo khasaaraha militerka maraykanka soo gaaraya intii dad loo diri lahaa oo halkaa dagaal ballaaran uu ka dhici lahaa marka labada dhinacba hadda doodaasi runtii waa socotaa waddanka maraykanka